halka xili maaragtay aroortii hore ay ahayd ayaa waxaa soo weeraray magaalada ulaweyn shabeel aada u weyn shabeelkaasi oo maaragtay xaafada la yihahdo caanoole maaragtay weerar kusoo qaaday isla markaasna maaragtay gabar yar inuu dilo isku dayey maaragtay uu cuno marka waa loo gurmaday kadibna maaragtay wuxuu maaragtay dhaawacay ilaa lix qof kale u dhaawacay gabadhaas ayaa u daran ma garatay gabartan waa gabar yar oo ilmahan yar yar oo hadda soo baxaya ah waxaa u gurmaday ciidanka ammaanka u gurmaday khaasatan ciidanka booliska loo yaqaan ayaa u gurmaday shabeelkina waa ay dileen mar dambe way toogteen marka wayna kasoo qaadeen meesha dadka dhaawaca gaara waxay keeneen isbitaalka magaalada ay keeneen meesha oo m c h k oo magaalada lagu daaweynayo dadka maya wallahi waayahan maanan adag waa dhacdo ku cusub gobolka shabeellaha hoose oo beryahan ay dhacdadaana kageyn ma garate marka arrintaas baa hadeertan ka dhacday magaaladii walaweyn todoba qof baa hadda cisbitaalka la dhigay ay gabartaas yar u daran tahay ciidanka ammaankana joogtay shabeelkaasi dherarkiisana markuu afarta lugood dhulka utaal waxaanu kugu sheegay ilaa iyo hal dhibic shan amba hal mitr iyo bar maaragtay madaxa ilaa jeenta dambana ilaa iyo laba mitr ilaa iyo laba mitr iyo bar saddex mitr ku dhowaanaas loo sheegay